sidaad og tahay abaar badan baa dhacday meesha la yidhaha weelmareer baa roob yar ku dhacay dadkii oo waxaa meesha iskugu tageen reera guuraha oo abaarta ku dhacday dadkii meesha hadday tageen dhib badan bay kala kulmeen dhibkay la kulmeen waxaa weeye sidaad ogtihiin meesha waxaa degan ciidamada dowladda kenya ee indhaha xiran dadkii meesha hadday tageen dadkii dil iyo garaac iyo dhib bay u geysteen maanta hadda waxaa jiiftaa weelmareer magaalada hadda saddex nin baa jiifaa nin waxaa la yidhaahaa cabdow maxamed ibraahim geedi ninna waxaa la yidhaahaa xuseen xasan dhimbil wax dadkaa lagu dili oo aan garanayno ma laha maxaad ku caddaynaysaa in ciidamada ay dhibka geysteen waxaan ku caddaynhayaa nin aniga meesha aabbahay wuu degan yahay hadda aan kula hadlina waan ka baxay gaaris oo meeshaan u sii socdaa aabbahay baa degan hooyadaydaa degan habeenee dhaar baan la wadaagaa ninka la dilay ee hadda aan ku leeyahay cabdow maxamed ibraahim geedi baa la yidhaahaa aniga gabarasku horyasku aabba aan nahay wala joogaan waana nin ilma adeero aan nahay waana nin walaashay dawda dhashay ee ilmihii abtiga aanu ahaabaa ila soo hadleen inuu sakaraad yahay wax cad waaye wax la qarin kara ma aha dhibkaas walaalo wax cad oo ay carruurtii baa ku koroonhayaan ninkaas ninka kalena waa nin abtigayga xuseen xasan dhimbil waa abtigay asagana hooyadayduu la dhashay dadka aan kaaga warramahayo waa dad aniga aan dhex joogo maadaama mas-uul aan ahayna family hoose aan isla nahay ma garatay dadkan iyaga maxaa lagu maagay dadka hadda aan ku sheegayo keli ma aha wax loo tumahayo annaga aan garanaynana ma laha waddanka maanaa siyaasi buu leeyahay waxaan u baaqihayaa cabdikariin cusmaan maxamed embiga faafi baan u baaqi hayaa dhibkaa asaga waxaan rabaa si degdega inuu wax ooga qabto anigana waxaan leeyahay maadaama aan ahay nin german lafstong marketing oo xoolo dhaqatada aan u xilsaarnahay dhibkaa asaga dadka ha laga joojiyo dadka dhib bay qabaan abaar baa ku dhacday arrintan mas-uuliyiinta ugu sare ee ammaanka ee gaaris maku wargelis runtii wax xafiis oo aan taga male laakiin taleefishinyo badan baan dirdiray oo damcay inaan la xiriiro dhiigama qaadin waxaan rabaa inaan dadka abaarta haysa aan u sheego roobka da-ay meel uu ka da-aybo gaarisa kawnta roobab yar baa ka da-een waan la soconnaa waxaan leeyahay walaalayaalow abaar baa dhacday roobka ilaahay baa keenay ku kaloo ka weynna allaan ka rajaynaynaa roobka yara da-ay walaac daaqa walaac cabba heshiiya diin akhrista alla barya si fiican dhulka ku jooga waxaan kaloo u baaqahayaa jiifafka meelaha roobka uu ka da-ay jiifafka waxaan leeyahay dadkaasi nabad uu sheega inay ku wada daaqaan ku heshiiyaan abaar xun baa dhacday indhafara iskagelis xun baa dhacay nabad oogu baaqaan leeyahay aniga oo dhib hadda dhacay aana ka cadaadaynin oo dhib aana maqlin muran muran badan baa la sheegahayaa dadka intaasaan walaalo ugu baaqahayaa